Nu lyssnar vi på program på somaliska.
dhegaystayaasha qiimaha iyo qaayaha lahow halkani waa raadio riyo wadashaqaynta ururada kala duwan waxaa kala xidhi doontaan mawjada dherarkeedu yahay f m sagaashan sideed dhibic sagaal maalin walba oo sabti iyo axad ah waxaa wadashaqayn gooniya yeelan doona ururada ama jaaliyadaha ku nool magaaladan obsaalo oo ku kala hadli doona ama ku soo tebin doona luqado kala duwan sagaal luuqadood oo kala duwan oo ka mid ah luuqadda soomaaliga waxaad kala socon doontaan mawjadda dherarkeedu ee f m sagaashan sideed dhibic sagaal maalin walba oo sabti saacaddu markay tahay lixda galabnimo ilaa sideedda fiidnimo maalinta axadda ah shanta galabnimo ilaa sideed fiidnimo waxaan ku soo tobin doonaa luuqadda soomaaliga saacaddu markay tahay maalin walba oo axad ah lixda maqribnimo ilaa iyo lixda iyo barka lixda maqribnimo ilaa lixda barka waxaana ka soo tebin doonaa wararkii ugu dambeeyey heeso iyo waxyaabo kaloo qiimo leh ku soo dhowaada waxaana kala soo xidhiirtaan wixii faahfaahin ah taleefonka nambarkiisa uu yahay lixdan iyo sagaal afartan iyo shan siddeetan
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka naga af soomaaliga maalin kastoo axada ka baxa radio rio saacaddu markay tahay lixda ilaa lixdiyo barka barnaamijkanagana waxaa ka kooban yahay warar goosgoosan oo ku saabsan c u gobolka upsala iyo wadanka sweden guudahaanba waxaan ugu horeyn halkan inoogu soo gudbinayaa wararka ku saabsan c u soddonkii juuli waxaa ka jiray siyo koorso loogu talagalay barashada af ingiriisiga oo loogu talagalay dadka waaweyn koo iyo soddonkana waxaa iyadana ka jirta koorso loogu talagalay caruurta keligood waddankani timaada dhalinyarada ah kowda agoosta isagana waxaa ka jiray farshaxan loogu talagalay dadka waaweyn farshaxankaas oo ku saabsan sawiro labadii agosta iyadana waxaa ka jirtay siyu farshaxan loogu talagalay caruurta saddexdiina waxaa iyana ka jirtay data kush ama barashada kombyuterka oo loogu talagalay dadka waddankani ku cusub saddex ilaa lixdii agosti iyana waxaa shirar ay la qaateen c u dadka socda neil gambian oo ah cilmi baare ka timid waddankaasi maraykanka shanta agosta iyana waxaa c u guddigiisa qaar ka mid ay la kulmeen dadka socda xabsiyada ama criminal bordera ama ka shaqeeya xabsiga qofkaasoo layihahda beer gunar lixdii agosti isagana waxa ay kulmay qolada integration isdhexgalka group kuwaasoo ujeedadu ahayd inay qorsheeyaan inay qorsheeyaan shirkooda soo socda oo lagu qabanaya waaxda u qaabilsan wasaaradda arrimaha shaqaalaha ee waddankani sweden lixda agosta iyana waxaa ka jiray koorso loogu talagalay koorso ingiriisa loogu talagalay dadka waaweyn toddobadii bishana iyadana waxaa isabella bori oo ah ku-xigeenka maamulaha ku-xigeenka isafiga meesha luuqadda lagu barto oo ku yaala linaya schoola ayaa iyadana kulan uu la yeeshay guddoomiyaha ururka c u toddobada agosta iyadana waxaa ka jiray barashada ingiriiska oo loogu talagalay dhalinyarada waddankani keligood yimaada toddobada agost iyadana waxaa kulan dhex maray nin professor ah oo layihahda henrik iyo nin isagana xagga muusikada kooxaanaha oo ka yimid waddanka iiraan oo la yidhaahdo asayesh sideedii agostana isagana waxaa jiray farshaxanka dadka waaweyn sagaalka farshaxanka dadka caruurta ama dhalinyarada ah tobanka ilaa afar iyo tobankina agostina oo waxaa ka jiray tobanka ilaa afar iyo tobankina waxay ahayd dabaaldegii ciid al adxa sidaas awgeed guddiga siyu waxaa uu leeyahay ciid mubaarak xarunta dabaasha ku taasha goodsunda boodet waxaa lagu hagaajiyey shan iyo labaatan milyan kharaj ku dhan ah ayaa lagu hagaajiyey oo cusboonaysiin lagu sameeyey iyadoo saas tahay ayaa markii la cusboonaysiye kadib lagu arkay inay biyo sii daanhayaan ama biyaha ka baxa qaybta dumarku ay ku qubaystaan ay gelahayaan qayb kale oo ku taasho maxaanku rahday meeshaasi ama albaabada kale ayay gelaysaa waxaana arintaasi sheegay ninka qaabilsan ama madaxa oo la yihahdo david magnuson oo madaxa goodsunda bordet oo kaasoo maxaan ku dhahday ka mid ah shirkadda firiskhof oo b waana la ogaa macnaha khaladkaasi ka jiray markii la cusboonaysay kadib baaritaan lagu sameeyey waxaana la sheegay in khaladkaasi ama ciladaasi soo baxday la samayn doono marka waxaana loo samayn waayey baa layidhi iyadoo dadkii samayn lahaa ay jiranaayeen sidaasna waxaa yidhi christer palden ayaa saas sheegay diserfotshka mutognigan qofka narsiska ah ee morangova meesha la yidhaahdo ayaa hadda la la furayaa oo waxaa la furayaa labaatanka agosto waxaana la xiray kun sagaal boqol iyo laba kun laba kun iyo shan iyo tobankii kadib markii loo waayay shaqaalo ka shaqeeya meeshaasi hadda laakiin waxaa suurta gashay in la helay shaqaalo ku filan in goobtaasi caafimaad la furo sidaasna waxaa layidhi hokan kooliin oo ah ku-xigeenka board stresa waxaana la xiray labada kun iyo toddobiyo tobankii warsuulisan ay xireen waxaynan u xireen in la helin dad ka shaqeeya ama dad nershiska u tababaran oo ka shaqeeya laakiin dadkaas hadda waxay ka imaanayaan hebi oo waxay imaanayaan maalinta isniinta ah oo waxaa jooga qof nersis ah oo ka timid hebi ver central bomondogar iyo maalinta isniinta iyo khamiisahana iyana waxaa wakti ayaa laga qabsan karaa oo waa la imaan karaa sidaasna waxaa lagu qoray region upsola ayaa bres madinlandihiisii uu qabtay ayaa saas ku sheegay haddana micnaha waxa weeyaan waa wararkii ku saabnaa wadanka sweden wadanka sweden waxaa la sheegayaa in dad fara badani ay dalbanayaan dhalashada wadankani sweden oo waxay qaadanaysaaba li wakti aad u dheer waxaana la sheegay in wakti ugu dheer uu yahay soddon bilood in qofkii codsadaa uu sugaayo laakiin wakhtiga u qorsheysan xafiiska socdaalka ama migration verkatka waxaa weeyaan laba boqol iyo sagaashan iyo saddex maalmood arrintaasina waxaa laga soo wariyey xafiiska socdaalka dadka dhiigoodu uu yahay dhiigga oo waxaa la yidhaha waa dhiigga ugu fiican oo statistic ahaan waxa uu qofkaasi ka badbaadinhayaa qofka qaba leh dhiigga ooga cudurka kansarka iyo qofku inuu lumiyo xasuustiisa iyo cudurada ku dhaca wadnaha baaritaan la sameeyey ayaa lagu ogaaday in dadka leh dhiyaga o b iyo o b ee boqolkiiba shan iyo toban ay khatar ugu jiraan inay u dhintaan xanuunka wadnaha iyo xididada dhibaatada u keena markii la barbar dhigo dadka qaba ama leh dhiiga ooga waxaa kaloo la sheegay dadkan leh dhiiga ooga in uu ka caabinayo ama uu ka celinayo cudurka kansarka taasina waxay ku qeexeen cilmi baarayaasha dhiiga o b iyo o b waxa uu shaqo adag ayuu geliyaa si uu jirka u difaaco sidaas la ajligeedba si tartiiba uu khatar jirka uu gelahayaa inuu jirku oo uu ku samaysmo cudurka kansarka sidaasina waxaa laga soo wariyey ilibet punt c dhegeystayaal barnaamijka anaga maanta intaas ayuu ku dhan yahay sidaasiyo nabadgelyo
inagu kala inagu kala qulquli eya qadirtiisan lagu qadayne qadirtiisan lagu qadayne isma qadi karaine isma qadi karaine inagu kala inagu kala inagu kala qulquli inagu kala inagu kala inagu kala qulquli
waa ereyadii iyo laxankii abwaankeenna axmed haykal muusigii malabayne muusiga mustafe dafle waa codki macaana ee farxiyo fiska waa habeentii iyo soo saaridii dafle studio in london u k
inaad axdigii aan qaadiyo qowlkii aad gowrtaan lacagtay ku qorayeen iyaan qadafka filaaye inaad axdigii aan qaadiyo qowlkii aad gowrtaan laabtay ku qorayeen iyaan qadafka filaaye eya qaribaanida inayo haddana qallabsanidaaye qaribaanida inayo haddana qallabsanidaaye umaabti ruux ku jecel qaaya kula rabo inaad qaftooda gilgisho miyay ka qabatay eya umaabti ruux ku jecel qaaya kula rabo inaad qaftooda gilgisho miyay ka qabatay qadirtiisan lagu qadayne qadirtiisan lagu qadayne isma qadi karayle isma qadi karayle inagu kala inagu kala inagu kala qulquli yeah. qadirtiisan lagu qadayne qadirtiisan lagu qadayne isma qadi karayle isma qadi karayle inagu kala inagu kala inagu kala qulquli inagu kala inagu kala inagu kala qulquli
dartay aminay waydaarisay qalbigayga dooriso warigayga adiga kuturbaan taaracda oo gudigiyaha dartay may dagaalaysaa may dirnaxaysaa may dagaalaysaa markaa dhex socday minay waydaarisay qalbigayga dooriso akhrigayga adiga kuturbaan taaracda oo gudigiyaha dartay ana dhalay ana waada xiisaysaa digu soo eg jacaylkana iga dawee darmayahay adaan damba kuu jeclaha hega dalin hega dalin hega dalin ana dhalay ana waada xiisaysaa digu soo eg jacaylkana iga dawee darmayahay adaan damba kuu jeclaha hega dalin hega dalin hega dalin gabaryahay kuma koobidil deegaanka dootayo jacaylkaagu way tago jika kuu duubaxshay si lagu hirtaatay gabaryahay kuma koobidil deegaanka dootayo jacaylkaagu way tago jika kuu duubaxshay si lagu hirtaatay may dagaalaysaa may dirnaxaysaa may dagaalaysaa markaa dhex socday may dagaalaysaa may dirnaxaysaa may dagaalaysaa markaa dhex socday inayay waqdaawada arbaaqdeedaho dayasooyintiimayi mawqaygiibaadaho kumatay karaayay inayay waqdaawada arbaaqdeedaho dayasooyintiimayi mawqaygiibaadaho kumatay karaayay may dagaalaysaa may dirnaxaysaa may dagaalaysaa markaa dhex socday miday waydaarisay qalbigayga dooriso akhrigayga adiga kuturbaan taaracda oo kudigyaha dartay deganay hadalkaagay daawaaw deganay magacaaganan day karino deganay quruxdaaday deeqaysay kama dhale kama dhale haka dhali deganay hadalkaagay daawaaw deganay magacaaganan day karino deganay quruxdaaday deeqaysay kama dhale kama dhale haka dhali gabaryahay kuma koobidil deegaanka dootayo jecelkaagu way tago jika kuu duubaxshay si lagu hirtaatay gabaryahay kuma koobidil deegaanka dootayo jecelkaagu way tago jika kuu duubaxshay si lagu hirtaatay may dagaalaysaa may dirnaxaysaa may dagaalaysaa markaa dhex socday miday way daarisay qalbigayga dooriso akhrigayga adiga kuturbaan taaracda oo kudigyaha dartay
ababtiyo qaali hooyadayo umanihii ku dhalayba qaladka ilaasho waa qiimo badato allah qaadira oge qalbigaad ku taala qaladka ilaasho waa qiimo badato allah qaadira oge qalbigaad ku taala qurux lama wadaage naftu kugu qabowdo qalbi lula inaatan dhibicaawa qiraya qurux lama wadaage naftu kugu qabowdo qalbi lula inaatan dhibicaawa qiraya
cajabay cajiib cajabay cajiib cajiibyaal waa erayadii iyo laxankii iyo codkii inaankeenii caanka ahaa maxamed xasan xuseen lafooleh muusigii bashiir hanuuniye duubistii hanuuniye studio iyo anigoo ah cilmi